halkan waxaa kuwa gabaygii ahaa dhigasho isawaayaha waxaa jiray nin idoora oo bashiir la yidhaahdo oo isaguna gabayo tiriyey isaga oo reer cali nimanka la yidhahdee reer isaaqay ogaadeen la hadlaya ayuu wuxuu ku leeyahay reer amaadin baa waageen ka soo dhacnay iyagoo weliyaa sugeeraylaan idinsoo dhexmarinoo waxba umaydaan qabanin cabdilla barcay baan ka soo dhacnay iyagoo weliyaa sugeeraylaan idinsoo dhexmarinoo waxba umaydaan qabanin haaruun baan ka soo dhacnay sugeeri iyagoo laa soo dhexmarin waxba umaydaan qabanin maantana idinka markaan idin cunayno iyaguna sidii oo kale weliyo tuur idiin dhihi maayaan oo idiin helin maayaan ogaadin kalena warkiibada sidaasoo kale isaga oo hadlayo waatay sugeeraysaa ugu galagyaariya cankaasuu ku hadlay marka maxamed daahir xasan allahu naxariisto u dhintay gabayadiisii ma xusuusto oo u jawaabayey ayaa kullay erayahan markaan ka xusuusanaya waxaa ka mid ahaa galbagale iblays baa taya gaal shugaaday inta badana geelii ahaa gaala ma ahay jiddi rawagaa kuwa u dhannaa gurugaloobtii wellibaa ka duursaday atoorfooda gelin waana ciidagalana gaadhuu ka noqon geelashi yabaan ninkaasaa ciidagalaa ciidagalana gaadhuu ka noqon geelashi yabaan garaacin lafood iyo kaliyaad gadan taqaanaa geli hadduu ku jira naarta waad ugu galaysaan midka dhuxusha lagu soo gureed janafta mooyaan ma ogeli isaga geli inaad galab xaqaysaa kollay gabayadiisii erayadaasaan ka xusuustaa si fiican buu ugu jawaabay qeybaheeda kalena waxaan rajaynayaa in rag wada hayo aada heli doontaa